Maamulka dowladda hoose ee degmada Boosaaso oo ka duulaya horumarinta kaabayaasha bulshada ayaa dhagax dhigay dhismaha iyo dayactirka wadada isku xirta xaafadda Biyo Kulule iyo waqooyiga magaalada Boosaaso. Munaasabadda dhagax dhigga wadada ayaa waxaa ka qayb galay duqa degmada Boosaaso Cabdifataax Maxamed Shanle oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Boosaaso. Dhagax dhigga wadada laamiga ah ee xaafadda Biyo Kulule oo muhiim markaasi u ah isku socodka bulshada iyo gaadiidka ayaa waxaa markaasi soo dhoweeyay mas'uuliyiin iyo wax karadkii ka qayb galay dhagax dhiggeeda waxaanu joognaa wadada weyn ee biyo kulule ee isku xidha jidka magaalada bartamaheeda mare ee bandar qaasim iyo jidka soddonka ee bariga magaalada boosaaso runtii jidkaanu jid muhima weeye oo kilomitir iyo toddoba boqol oo mitir ah jidkan mudane guddoomiye waxa weeye waxa soo gaaray dowladda hoosaa dhistay muddo laga joogo hadda saddex sano markii la dhisay jidka xilligaa waxaa yimi roob weyn oo magaalada boosaaso ka dacay caqabado roobkaasi ku keenay iyo tayoxumo shirkaddii dhistay ay ku samaysay baa waxay keentay inay waddadu godad badan yeelato dhibaato badanna ay ka soo gaadho gaadiidka iyo bulshada isticmaasha dadka xaafaddan ballaaran degenina ay cabasho ka keeneen dowladda hoosena ay aragtay muddo cabashada iyo caqabadaha ka jiray waddada runtii waddada tani waddo halbowle ah oo magaalada saxmad badan ka yaraysay oo waddada ah loo maro jidka qabuuraha ee qaybtiisa magaalada ka soo leexdo loo soo maro bay ahayd dhaawaca gaaray ama waddada googo'a gaaray laba sababood baa muhim u ah sabab waxa weeye tayoxumo shirkaddii dhistay markii hore iyo bulshada degan waddada oo guryaha laamiga ku soo jeeda ay biyaha lagu dhaqo dayrarka ay ku soo furaan waddada ama haamuhu markay buuxsamaan waxaan rabnaa inaan bulshada u sheegno in jidkan lagu hagaajinayo cashuurtii laga qaaday bulshada degmada boosaaso ku dhaqan in dowladda hoose dayactirayso dayactir iyo dibidhisba lagu samayn doono waa la dayactirayaa oo godadka ka samaysan baa la buuxinayaa kadibna laayar cusub oo laamiga baa la saaraya iyo daamurkiisa cabdifataax maxamed cismaan duqa degmada boosaaso ayaa markaasi kula dardaarmay bulshada in ay banneeyaan dhismayaasha laamiga ay markaasi ku soo durjiyeen annagoo maanta halkan u taagan in aanu dhagax dhigno dayactirka iyo dibdhiska lagu samaynaayo waddada tan halbowlaha ah ee muhimka u ah issocodka magaalada waddada tan muhiimadda ay u leedahay magaalada waxaa ka mid ah waa waddadii isku xidhaysay xarun dalxiiseedka biyo kulule iyo magaalada waa waddadii isku xidhaysay magaalada iyo i d b kaamyada qaxootigu degan yihiin oo runtii dadka ugu badan oo isticmaalo waddada tan ay iyagu yihiin waa waddadii isku xidhaysay magaalada inteeda kale iyo magaalada hadda loo guuraayo oo aynu insha allah kulligeen u wada soconno qabuuraha ah oo ay dadka meytida halkan la marsiiyo marka sidaa daraaddeed waddada tan waxaan u aragnay inay tahay waddo muhiima oo aan lagu daawan karin burburka iyo dhibaatada waddada tan ay ku hayso shacabka isticmaalo mara sidaa la ajligeed waxaan go'aansannay in aanu ku dhisno oo aanu dib ugu celinno canshuurtii aan ka ururinay dadka ku dhaqan magaalada boosaaso